Ku-xigeenka Xeraalyaha Guud ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kiiska ay dhawaan go'aan ka soo saartay Maxkamadda Gobolka Galgaduud kaas oo ay ku riday rag ku eedeysnaa dilka hooyo iyo saddex carruur ay dhashay oo ka dhacay deegaan duleedka Ghayib waxaana ku-xigeenka Xeraalyaha Guud ee Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdixakiin uu sheegay in go'aankaas ay racfaan ka qaateen isla markaana loo gudbiyay Maxkamadda Racfaanka Gobolka Galgaduud dhawaana kiiskaas la gudageli doono
kiiskii dhacay taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo shan kana dhacay deegaanka baaldheer ee gobolka galgaduud kiiskaas maxkamadda darajada koowaad waxa ay u fadhiisatay fadhiyo kala duwan ugu dambeynna waxaa ka soo baxay go'aan go-aankii ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad xafiiska xeraalyaha guud ee galmudug kuma qancin go-aankaasi waxa uuna ka qaatay racfaan si waafaqsan xeerarka dalka u yaalla wixii garsoorka dhexdiisa ku qaldamana waa sababta loo sameeyey inay maxkamaduhu ay darajooyin kale leeyihiin ilaa saddex darajo ay ka kooban yihiin oo haddii darajadan maaragtay aan lagu qancin darajada koobaad haddaan lagu qancin ay munaasabka tahay ciddaan ku qancin inuu aado darajada labaad haddii darajada labaad aan lagu qancinna in la aado darajada saddexaad oo cabasho la qaado waxaan rabaa in kiiskaasi xafiiska xeeraarintu uusan ku qancin go-aankii ka soo baxay maxkamadda darajada koobaad ee uu aaday darajada labaad oo racfaan qaatay si waafaqsan xeerarka dalka taas waxaan rabaa inaan halkaas aan ugu gudbo dabcan hay-adaha dowladdu waxay ka kooban yihiin ilaa saddex hay-adood hay-ad walibana shaqadeeda iyo arrimaheeda khaaska way u madax bannaan tahay hay-ad hay-ad ku shaqaana ma jirto dhinaca kale ku-xigeenka xeraalyaha guud ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu digniinu diray bulshada qeybaheeda kala duwan oo uu sheegay in kiiskan ay ku hafteen iyagoo aqoon buuxda aanu lahayn
waxaan rabaa inaan u sheego bulshaweynta soomaaliyeed kiiskan waxa uu ka dhex furan yahay garsoorka dhexdiisu ka furan yahay waxa uuna mari doonaa darajooyinka loogu talagalay iyo nidaamka sharcigu mari doonaa haddii alla idmo qaabka bulshadu ay uga filcelinayaanna ma ahan qaab saxa ha u geyso qaybo kamida aqoon darri ha u geyso oo iyaysan cilmiba u lahaan waxaan meesha lala aadaya haddii go-aanka lagu qanci waayo amaba maaragtay danaba ha laga lahaado oo dana shaksiga meeshaas maarata ha ku jiraan waxaan rabaa inaan aan ku soo koobo waxaa la yaala wixii garsoorka dhexdiisa maaragtay ama lagu qanci waayo ama maaragtay qaldama waxaa lagu saxaa isla hay-adda dhexdeeda waxaanan uga degsan xeerar iyo shuruuc baa uga degsan waxayna leeyihiin nidaam iyo maamul iyo kala sarreyn waxaan rabaa inaan bulshaweynta soomaaliyeedna aan ku baraarujiyo kiiskan ka furan maxkamadda hadda sida aan sheegay racfaanka gobol galgaduud inuusan ahayn kiis ka furan xukuumad ama baarlamaan dhexdiisa ee inuu yahay kiis ka furan garsoorka dhexdiisa laguna xallin doono haddii alla idmo garsoorka dhexdiisa lagu xallin doono dhowaan ay ahayd go-aan ay soo saartay maxkamadda gobolka galgaduud oo ayaa dembi la-aan ka dhigtay ragga lagu eedeeyay dilka hooyo iyo saddex carruura iyadoona bulshada galmudug ay si weyn kiiskaas u hadalhayeen